markaa taas waxaad jiraysaa ma ka xishoonaysa aanay jirin alaama bihi kitaabkaa waa kuba degay derajaskii dee kol hadii iyo dee wixii isaga kaba sii waasacsanaana ama kutubtii isagu waaba kitaab jaamice funuuntan uu soo ururiyey ay ku baahsanayd ee mawduuc mawduuc inta loo dejiyay iyagoo rooroon haddana dee lixdameeyaha nooca ka waxa ka badan ee isaga kaba hadlay mid mid ugaba hadlay taa in loo cinaayodana iyada dee wayba min baabi awla ayay ahayd fal haddii kitaabkan kooban ee soo wada koobaya anwaacdii ama wada jamcinayo loo cinaayo waayo loo ihtimaami waaye marka taasi markay dhacday buu leeyahy faas'alu ilaaha nadma mukhtasar yunaasib lmaqaama khaalid min kadar min wardat ljahri bihi tafasi wa fi lmuhimaati lahu taqasi wuxuu yihi sheekhu markaa faasalu waxaan weydiisanaya kol haddii arrintu taa tahay oo himadii ay gaabnaatay oo kitaabkii waa kitaabka muhimka waa kitaabka uu kaba cabiray mushayad lbinaai walmaraaqi taas uu kaba cabiray laakiin kol haddii himadii dadku ay gaabnaatay oo icraadkan cilmigan laga teestay ay ku gaabnaatay faasalu lilahi ilahay waxaan weydiisanaya oo ujeedo dee wuxuu doonay kol haddii himadu ay gaabantahay bal kitaab kitaabkii muhimaadkiisii kulansaday laakiin aada ugaba yar inuu isag weliba rajziya ama nadmiya si loo dabdiyo oo loo xifdiyi karo inuu alifo ayuu doonay waa fanigii uun markaa uu sheegayo dadka badankoodii maanta inay kaba jeesteen waana kitaabkii ciraaqi ayuu kolley kitaabkani uu kaba soo talkhiisinayaaye ee uu ahamiyadiisa ama dee qiimihiisa sheegay iyo in himadii ay kaba gaabnaatay ayuu doonayaa inuu bal cilmigii himadan gaaban daraaddeed wax dadkii waktigan ay qaadi karaan oo u munaasibo oo ay xifdihi karaan muhimaadkii fadniguna ay uguba sugan yihiin inuu alifo tiina rabbi buu weydiisanayaa inuu ugu kaalmeeyo taasoo faasalu ilaaha ilaahay waxaan weydiisanayaa nadma mukhtasar waa an yucinanii inuu igu kaalmeeyo calaa nadmi mukhtasarin kitaab mukhtasara nadmintii inuu igu kaalmeeyo ayaan ilaahay weydiisanaya nadmigaasoo ama mukhtasarkaasoo yunaasibu isagu ku habboon oo u munaasiba almaqaama maqaamka waa dee xaalka de waktigan iyo zamankan la joogo waa zamankiisii ee himadii dadku ay alfiyada ciraaqi inay u cinaayoodaan oo ay bartaan ay ka gaabnaatay bal midtaa u munaasibo dadkii dalabadii wax dee bal markaa ay u cinaayoodaan noqdo oo himadoodii iyo xaaladoodii iyo waktigoodii marka la eego uba munaasiba taas inuu iguba kaalmeeyo ayaan weydiisanayaa rabbi taasoo khaarin ka madhan minka dar wax dhooqo kaba madhan ujeedadu wax dee ama ha noqoto xafi ziyaado ah oo aan looba baahnayn tacqiid xag alfaadiisi ay tahay alfaado mucaqado dee tarkiibkiisaba iyo isosaarkiisa iyo furfurkiisuba uu ruuxa dhibo iyo haba noqoto tacqiid macnawiyo kuba sugan oo xagga leega macnahan uu kulansanaya macno dee aan salis ahayn oo tanaafur kaba dhexeeyo oo adag iyo waxyaalaha haba noqotee adigu waxa ruuxa dee imika adigu kaa uu kaba cabiray kadarka uu kaba cabiray taas oo ruuxan dee qaarigiisii ahaa isagii kollay dhib iyo culays iyo ama kuba keena taa ka madhan ujeedadu waa laftii marka la eego ama kitaab kooban waa kitaab casrigan himadii ay gaabnaatay uba munaasiba waa marka la eegana nadmigiisani waa nadmi salisaho aan ina wax tacqiido ama mid xagga alfaada kaba yimaado ama xagga macna kaba yimaado aan lahayn xashwi iyo tadwiil dheer oo ruuxii dee hadhow markaa uu ka caajiso oo kaa horabaynay waa kan sheegay inay isagoo kitaab nadmigiisa iyo marka la eego waxaan uu kulansaday aan xashwigaasi ku sugnayn oo aada u muhim ahaayo haddana dadki hadday himadoodii gaabnaatay ay ugaba caajiseen xashwiga ziyaaduu leeyiyo tadwiilka uu leeyahy uu keeno icraad lagaba jeesto taas midna aan ahayn oo umuuraha kaba madhan rabbi inuu igu kaalmeeyo ayaan weydiisanaya oo dee tacqiid lafti awilmacnawi wadawiil baa cibaara taale waxa daahirana atadwiil inay tahay halkaa tacqiidka baasheed fasalu ilaaha ilaahay waxaan weydiisanayaa nadma mukhtasarin an yuciinanii inuu igu kaalmeeyo calaa nadmi mukhtasarin kitaab kooban oo mukhtasara oo cilmigan asarka kaba mida ama istilaaxa cilmigaas ku adigu ah nadmintiisa nadmiga mukhtasarkaasoo yunaasibu isaga u munaasiba almaqaama maqaamka oo ujeedadu waa waktigan iyo himadii dadku ay gaabnaatay isagu mid u munaasibaba ah oo dadkii ay markaa dee aanay ka caajisahayn tacalumkii iyo tacliimkiisay kitaabkii alfiyadaba ugaba caajiseen kaasoo waliba mukhtasar kaasoo khaalin ka maran min kadarin wax isagii dee ku keena uun adigu dhooqeeyo uun ama kadar kaba maran oo dee ama umuuraha aan sheegnay kadar kaba yimaada min wardat اljahri bihi اtafasi wa fi lmuhimaati lahu taqasi oo isaga markaa atafasi waa fakasho la fakado oo laga dhex baxo min wardat اljahri jahriga halaagii waa casaraadkii jahri uu lahaa iyo saqadaadkii iyo halaagii iyo bal markaa taas fakasho laga fakado laga dhex baxaa bihi isaga ay kuba sugnaato marka la eego jahrigii fannigan ee ruuxa uu markaa fannigan hadduu ka jaahil noqdona waa kii dee waxyaalaha kaba imanaya isay kaba inoo soo sheego dee duunahu yakfiru fi fiqi nadar waa kiina lahaa halkana casaraati iyo saqadaat baa ugaba iman iyo qalado waaweyn baa kaba dhici jahriga fannigan lagaba jaahil yahay oo ama kii faqiiha kaba dhici oo kii mufasirkaa ka dhici oo xataa kii xadiid kale oo mutuuna ku shuquloonaayo cilmigan kaba marhnaa taas baa kaba dhacaysa haddaba jahriga casaraadka iyo saqadaadka iyo aqlaada ama akhdaada waaweyn halaaga lafdiga warda waa macna halaage uu kaba cabiray uu leeyahay lagaga badbaadayo oo lagaga fakanayo oo marka atafasi macnaa waa takhalus fakasho la fakado min wardat اljahri jahri halaagii iyo aqlaadii iyo saqadaadkii iyo akhdaadii badbaado laga badbaado oo laga fakadaa bihi isaga ay kuba sugantahay nadmi ay saas ay bi bihada nadm nadmiga oo isaga kuba suganto lagaba helayo kainun bihada mukhtasar mukhtasarka wa fi lmuhimaati lahu taqasi aw walahu isaga uu sugnaaday taqasin macnaa istiqsaa waa xeel dheeraan tatabucu tatabuc ayuu kuba xeel dheeraanayo fi lmuhimaati waxyaalihii muhimaadka ujeedo dee mukhtasaraba ahaadee maaha wixii muhimaadkii fannigan inuu kaba tegayo oo qeybun ka sheegayo qeyb kaleo muhim ahaydna uu kaba tegayo oo faraa kaba qaadayo wixii muhimaadkii kuba sugnaa alfiyadii ciraaqi ee adigu aada u muhimkaa aadna loogu sii baahnaa ruuxii cilmigan dalbayana aanu kaba maarmahayna kaa istiqso uu ku xeel dheeraanayo tatabucayo uu sheegayo oonu waxba kaba tegayni isagii ay kuba sugnaatay wey waana mukhtasarkiisii unbuu sheegayaa waana dee bal wixii uu kulansaday ama dee saas ayunbuu inoo tilmaamaya ammaanteed wa fi lmuhimaati lahu taqasi walahu macnaa isaga ay u sugnaatay mukhtasarka taqasin macnaa istiqsaaun waa xeel dheeraan laguba xeel dheeraado tatabuceed iyo sheegideed fi lmuhimaati waxyaalihii muhimaadka ahaa fannigan muhimaadkiisa ahaa ee alfiyadii ciraaqi ee imika uu wax ka soo qaadanayay kuba sugnayd taas iyada aan laga tegayn oo macnaa markii uu sheegay inuu mukhtasar yahay waa la tasawuri karaa inuu wax ka tegay aada u muhima marka wuxuu leeyahy mukhtasar haba ahaadee haddana wixii muhimaadkii fannigan waan wada sheegayaayo waxba kama tegayo kaas waan soo naqlinaya wixii muhimaadkaydi waan kusoo sheegayaa iyadoo de aan ikhtisaarkaasi jiro umunaaibka lxaali ahli zaman umunaasibka haddaba nadmi isagu mukhtasar kitaab mukhtasara wasfigiisu kaa yahay inuu rabbi u kaalmeeyo wasfigiisu waa kaa dee inuu kaa dee maqaamkii u munaasib yahay inuu kadar ka khaali yahay in lagaga badbaadayo jahlina fannigan lagaba jaahil noqdayo wixii kaba imanaya saqadaad iyo casaraad ahaa wixii muhimaadkiina wuxuu ka tegayaa aan u jirin haddaba nadmi mukhtasar adigu mukhtasar saasa nadminteeda rabbi inuu u kaalmeeyo ayaan weydiisanaya yusma waxaana lagu magacaabayo dee kolley waa wasanka yusamad waxaa lagu magacaabayo lida waa umuurahan uu kulansaday daraaddeed ee imika uu inoo sheegay oo ah lida waa limaa taqadam oo dee wuxuu u munaasibay maqaamkii ama xaala ahla zaman ay himadoodu gaabnaatay waana kaa wax ka dara aan lahayn oo waa kitaabkaa dee nadmigaas intuu dabacsan yahay dee markaa sahlan yahay wax markaa ziyaado oo lagu tiriyo lala ahaa waa laga maarmaanna aan kulansan dheerayn ruuxa caji gelisana aan kulansan gees kalena dee ruuxii ka saaraya wardadii jahli lahaa inuu kuba dhaco ka saaraya isagoon muhimaadkii waxba kaba tegahayn muhimaadkii aan waxba kaba tegahayn umuuraha daraaddeed baa waxaa loogu magacaabay bidalcati alanwaari anwaarta iyo iftiinada wejigoodii waa halkii dee uu kaba muuqanaysay anwaartii daahirinaysay falca waxaa la yidhaha wejigaa la yidhaha bal markaa taas baa looguma magacaabo ujeedadada waxaan u bixiyey on ku magacaabay umuuraha aan soo sheegay daraaddeedee labada beyd inoogu sugan ee hore dalcat lanwaar fii cilmi aahaari nabiy lmukhtaari fii cilmi aahaari nabiyi nebigii almukhtaari la doortay aahaartiisa ama atarkiisa cilmigii ahaaday wayaanoo waxaa markaa kitaabka magaciisa la yidhaha sheekhi uu kuba magacaabay dalcat lanwaar oo isaguna waxa mawduuciisu yahayna uu yahay cilmu aahaari nabiyi salawaat ullahi wasalaamu calayhi oo cilm alaahaar ayaanu yahay oo taasaan uguba magacaabay buuri yaqihi llahu rabbi shara طaalixi waman yara alfasaada fi lmasaalixi wayaxfad lmuqri lahu walqaari min kuli ma yakhsha min alakyaari cinda alkhitaami xasanu khitaamuhu wafi tamaami baahirun tamaamuhu wuxuu uhi naadimku raximah llahu tacaala yaqihi waa ilaalinayaayo waa dee kitaabkiibuu u jeedaaye waa nadmigane rabbi rabbigay allahu ilaah ah dee shara daalixi kii daalixa ee fasahadsanaa waa saalixa didkii eh kaa waxa weeyaan sharaxiibuu kaba sharkiibuu kaba ilaali nafsiga baalixna de waa adigu saalix didkii waxaa la arkaa luqada aad baynaan ama saa anayn saalix oo kale dee ficilkiisa waa kan macruufkaa iyo tasarufaaskiisa dhan imaka daalix oo kale waxaa la arkaa inaynan macaajimta luqada lafti ficil saasa oo dee kan kelimadana aynan markaas waxa weeyaan qaabilayso saalix aynan kaba helin inta badan cajinta intooda badan adigu laakiin waa saalixa dadkiisii un oo kii dee isagu aan hagaagsanayn en toosnayn ee xaas kaba ahaa sharkiisii iyo dhibkiisii ayaa rabbi ka ilaalinaya ilahay waxaan weydiisanayaa dee inuu kaba ilaaliyo kaba xafido iyo waman yar shaksi yara isagu ictiqaadinaya alfasaada fasaad ictiqaadiyan fi masaalixi masaalixa fiigi waxyaalihii masaalixda ahaa ee hagaagsanaa jahligiisa murakabkaa daraaddeed ama ictiqaadkiisa xun daraaddeed dee dawiyadiisa iyo markaa sariiradiisa xun daraaddeed fasaad ba u arka wixii masaalixda iyo wanaagyadii oo kale oo dee kitaabkii waa maslaxada weyn iyo manfacada weyn baa kuba sugan ruuxaad u arko dee imaka xasad daraaddeed inuu ruuxani aanu wax toosan laba iman iyo waxyaalo kale iyo de waa ka haddaba kaa isagu fasaad ictiqaadin arki fasaad ba u arki waxyaalihii masaalixda sharkiisa rabbi inuu ka ilaaliyo uu ka xafido ayaan weydiisanaya kolley jumladuna waa xagga macnaha waa inshaa-in ama waa ducee wayaxfadu ay waxaa kaloon weydiisanayaa rabbigee subxaanahu watacaala yaxfadu an yaxfada inuu xifdiyo oo almuqria lahu ka isagu dadka baraya ee kitaabkan baraya dadkae u aqriyaya aqrisiinaya iyowalqaari iyowalqaariya kii isagu daalibka ahaa ee dalbayay ee isagu baranayay labadoodaba inuu xifdiyo oo uu ilaaliyo min kulli maa kii dhammaantii uu kaba ilaaliyo yakshaa yakshaahu dee waa muqrigu ama qaarigu uu kaba cabsanayay haddii yakshaa la yidhaahna shaarix wuxuu leeyahy dee dhimay lahaateen oo dee wax kasta oo laga cabsado oo min alakhyaari waxyaalaha xawaadis dahr akhyaar waa dee xawaadisu dahri almughayirati laxwaal wey xawaadisa ama dhacdooyinkan dahriga iyo masaa'ibtan iyo dhibaatooyinkan dahriga ee wareegtee axwaasha bedesho taas bay akhyaar yidhaahaan mufrade waa jamcu khiyar khiyar baa akhyaartana jamaceeda ay tahay haddaba waxyaalaha xawaadisa dahr masaa'ibta iyo dhibaatooyinkaa wareegaya ee dee axwaasha dadka bedelo oo kale rabbi inuu ka xafido oo uu kaba dhowro ciddii kitaabkan cid baraysay ciddii baranaysay taasna waan weydiisanaya oba duco dhammaan uu duceeyo dadka kitaabkiisa ku shuqloon oo dhan wayaxfadu ay yaqiihi waa ilaalinaya rabbi allahu shara daalixi wayaxfadu waanu xifdiyaya laakiin de imaka khabarka halkan duca loogaba jeeda rabbi waxaan weydiisanayaa weeye un inuu xifdiyo almuqria lah almuqria lah iyo walqaaria kii isagu aqriyayay ee isagu baranayay wey muqrina waa kii isagu waxbarayay min kuli ma yaksha min alakyaari cinda alkhitaami xasanu khitaamuhu wafi tamaami baahirun tamaamuhu marka wuxuu yihi naadimku raximah llahu tacaala iyadoo koley intani ducooyin ay tahay uu ku ducaysanayo cinda alkhitaami dhammaadka agtii iyo waa cinda khitaami kitaab ashu kolley dee idaafadii may bedel ka ahayd waa cinda khitaamihi way waa dhammaadkiisa kitaabkan dee nadmigan isagu doonaya uu nadminaya daahirna waxaa dee inay intan muqadimadu ay ka horeysay kitaabka intiisa kale waayo culimada qaar baa intay kitaabka dejiyaan dib muqadimada ugu soo laabma ugu soo laabma haddaba dhammaadkiisa agtiya markuu dhammaado xasanun miduu fiican yahay weeye khitaamuhu isaga dhammaadkiisa macnuhuna waa jumle iyadna halkana ducu ugaba jeedaayo ilaahay waxaan weydiisanayaa weeye inuu kaba yeelo nadmigan cinda alkhitaami waa dhammaadkiisa iyo markaa aan khatime aan dhameeyo khitaamkiisa agtii xasanunku uu fiican yahay khitaamuhu khitaamkiisio ilaahay i waafajiyo wixii aan dee imika sii sheegay een lahaa waxaan dee na weydiisanayaa nadmi mukhtasar oo muqaamkii u munaasiba kadar ka madhan jahligii lagaga badbaadayo muhimaadkii koobayo oon waxba kaba tegahayn saasuu yihi taasuu rabbi weydiistay haddaba markaa aan dhameeyo nadmigii ee uu ii dhammaado ee khitaamkiisu fiicnaado waxyaalahaas rabbi subxaana watacaala iwaafajiyo inuu iigu taam yeelo taa taas baan rabbi subxaana watacaala weydiisanaya oo cinda alkhitaami xasanu khitaam wafi tamaami macnaha wabaahirun uu gaalib yahayo tamaamuhu kamaalkiisa ama tamaamnimadkiisa uu taam noqdayna fi tamaami oo macnahu kamaal fi tamaami waa fi tamaami hada nadmi waa cinda tamaami hada nadmi nadmigani markuu taam noqdo kamaalkiisa iyo tamaamka uu taam noqdayna mid kaba qaaliba waxyaalaha kale kutubtii kale iyo umuurahaas oo taam ah oo aada u kaamila inuu noqdo taas baan rabbi weydiisanayaa arrintuna waa arrintaasa ducaaiya waa dee kolleyna lafdigu siduu keenayo shaarixu xataa weji labaad buu ishaaraya ixtimaalaho inuu uba ducaynayo ruuxan muqriga iyo qaarigii oo u leeyahy markaa dee khaatimadu ay timaado aakhira de uu joogo dhimasho waqtigeed khaatimadiisa rabbi u fiicneeyo taas oo kale inuu bal markaa in inay tahay laakiin kolley dee daahirku dee tamaamkeeda waxaan kuga fasiraya xulula firdos ilacla laakiin waxaa daahira khitaamka iyo tamaamka inuu gaba jeedo dee kitaabka dhammaadkii waayo muqadimadii buu ku jiraa waana weli wax u dambeeya ilaahay buu weydiisanaya inuu u dhameeyo u taam yeelo una fiicneeyo khitaamkood oo dee khitaamka fiicnidiisna waa isagoo nadmigu si uu rajaynayey ee uu filanayey ama uu doonayey noqdo heerkii gaadho oonu heerkii ka hooseyba umuurihii uu islahaa ha koobsadna nadmigu uu koobsado oo uu dhamaysto cinda alkhitaami xasan khitaam fi tamaami bayrun tamaama yar baa raacan intan muqadimadu bayd maa yaftariqu bihi alqur'aan walxadiid waa in uu la dheer yahay kitaabkii uu markaa uu soo talkhiisinayey oo intan de inta badan culamaa lmustalax kutubtooda mustalax markay dee hadalkooda hore dhameeyaan waxay kaba bilaabaan anwaacda xadiidka iyo taqsiimkeed ee umuurahan kale oo imika qur-aanka iyo xadiidka umuuraha uba dhexaysiiyo masaa-isha uba dhexaysaba oo kolkood dee kutubta culum lqur'aan iyo kutubta fadaail alqur'aan kaba hadashay iyo aimada ay kuba sheegaan bal markaa inta badan halkan iyagu kuma sheegaan oo kagama hadlaan be waa faa'iido ziyaadaho sheekhu raximahullahu tacaala halkan inoogu sheegay kitaabkii uu nadminayeyna kolley taasi kumay sugnayn ee waxaa kuma sugnaawn isagu inuu bilowday markuu istilaax buu lahaa uu kitaabka dhexdiisa isaga kulahaayo istilaaxiisa sheegtay inay kitaab kale u nadminay oo hadduu dee damiir keliya sheega iyo ama sa dee waxa weeyaan oo kale oo damiir dee adigu aan ciddii u laamaysayna aanay caddayn oo kale uu sheegayo ama sheekh uu kaba cabiriyo ciddii ula jeediyo waxyaalaha ama damiirtaasna ay kitaabkiisa kusoo arooraynaha markuu istilaaxii u gaarkayd alfiyada u gaarkayd sheegay ayuu marka dambe kitaabka bilowday intaan adigu waxaan leeyahy waa in ziyaadaha oon kitaabka ku sugnayn bal markaa qur-aanka iyo xadiiska waxay ku kala baxayaan macnaha ujeedadu dee qur-aankiina waa waxyo waa kalaamkii ilaahay subxaanahu watacaala xadiiskuna walow kalaamkii rasuulka uu yahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isaguna waa nooc waxyi oo wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa taasba weeyaan waa qeyb waxyigii kaba mid ah laakiin labadii waxyi dee furuuq baa udhaxaysiya waxyaala ay ku kala tegsan yihin ay ku kala soocan yihin baa jirto haddaan waxyinimo uun idhaahno rasuulkuba xaggiisa kalamuu iman umuurahan uu isaga ku hadlaye dee shareecada ahayd ee balaaq ku tacalluqsanaa balaaq ku tacalluqsanaa wuxuu xaggiisa kala yimi may ahayn waxa loo soo waxyoodun bay ahayd uu dadkii gaadhsiinayey qur-aankii uu kuba sharxayey loo soo dejiyey dee axkaam kaloo ziyaadoon qur-aankii ku sugnaydna uu sheegayey isaguna wuxuu xaggiisa kala yimi umuurahaasi may ahayn markaa jaanibkaa waxyi bay ahayd qur-aankiina waa waxyo xaggaa way wadaagsadeen laakiin umuuro u dhexeeyaa jira ilaa tobaneeyo shayna waa inoo sheegi doonaa oo ay ku kala duwan yihiin qur-aankii iyo xadiidkii marka wuxuu ihi faddarafu laclaa darafta sare ee min alicjaazi icjaazka ka midi mima bihi lqur'aanu dumtiyaasi mima kii ama masaa-ishii ayay kaba mid tahay alqur'aanu qur'aankii dumtiyaasin soocasho iyo imtiyaas ama soocnaan iyo dee khaasnimo uu ka khaas yahay uu kaga soocan yahay uu markaa saaxiib ugu yahay ama ugu ay bihi isaga oo bihio mimadan laftigeeda marka la ilaaliyo wala bimacna masaa'il kuba fasirnay ayaa laftiaan marka loogu celiyo damiirku laameen marka wuxuu leeyahay waa ta hore eh qur-aanku waa mucjiz dadkii waa tan loogu taxadiyey ee la yidhi ugu yar ugu dambeyn bal suurata ugu yaree suurta qur-aanka intay isu wada tagaan inay la yimaadaan ilaahayna sheegay jin iyo insiba hadday isu tagaan qur-aankan oo kale inaanay weligood laba iman karahayn waxaana kolley umuuro kala duwan oo culimadu kutubtooda ay noogu sheegeen baana icjaaskaasi kaba imanaya ho-aan maaha alfaadan iyo fasaaxad iyo balaaqada un maaha waxaan uu kulansaday cilmi markaas ee culum ah wax hore leh oo wax soo socdo leh oo waktigaa leh oo axkaam iyo dee ilaahay masaalixda dadka ogaaye waxa dhibayaba ogaa waxay ku dhaqmayeen ilaa qiyaami saaca inna hadday iyagu kuba dhaqmaan noloshooda ay toosnaanayseen khalal ugaba imaanayn baanu wada kulansaday waa umuuro bashar asal ahaan maqduurkii aan kuba sugnayn arrintu maaha un alfaadiisan iyo fasaaxadiisan waa waxyaalaha uu kulansado o dhan haddaba darafta sare icjaasku oo inuu yahay kaa mucjiska ah ee weliba heerkii ugu sarreeyey icjaaskaa kaba gaadhay dadkii casi geliyey waa umuuraha qur-aanku kaga duwan yahay xadiiskii oo xadiisku dee bal marka la eego waxyi haba ahaado in dadkuna yaanay laba iman karin marka la eego culumtan iyo waxyaalaha uu kulansaday ee haddana markaa dee farqi weyn baa iyagii u dhaxaynaya oo haddii xataa qur-aankii xadiiskii culumtan uu kulansanayo sharaxii qur-aanka iyo waxyaalo keybiyaad ay kuba sugan yihiin iyo umuuro kale iyo dee fasaaxadii rasuulka ilaahay siiyey oo dadkii aanay wax lamida uu laba iman karahaynba haddana hidaynay waa waxyi waxyina ciddii loo soo waxyoodunbaa laba iman karta ruux kale laba iman karo alfaadan haba eegin be waa waxyaalihii waa waxyi haddana dee darafta sarea qur-aanku ku sugan yahayoo labadooda la marka la isbaaldhigo farqi weyn baa xagga ugu dhaxaynaya marka wuxuu uhi fadarafu laclaa darafta sare waa darafta sare ee min alicjaazi isagu icjaaz kaba mid ah taasi oo dee balaaqadan qur-aanki iyo dee markaa taasuu leeyahy mima kii ayuu kaba mid yahay waa icjaazkaas ama daraftaa sariya inuu yahay kownuhu dee qur-aankii uu kuba sugan yahay de waa aclىa darajaati اlicjaazba mima kii alqur'aanu qur'aankii dumtiyaasin imtiyaas iyo soocan uu kaba soocan yahay xadiiskii oo uu kaga duwan yahay waxyaalihii dee qur-aanku markaa de ayuu ayuu kaba mid bih isaga manaa waa masaaishaas iyo daraftaas saraynu kuba sugayn qur-aanku dumtiyaas uu kuba aha ayuu taasi kaba mid tahay bal marka waxa weya xaggii icjaazkii weeye icjaazkiibuu dee heerkii ugu sarreeyey ama dirwatii ugu sarreysay qur-aanku kagaba sugan yahay taasi iyadu waa khaasiyo kadaka saas oo kale waxa ah oo qur-aanka waxyaalihii uu kuba soocnaa kaga soocnaa xadiiskii kaba mida xifduu ilaalintiisa lagaba ilaaliyey min atabaduli macnaa min atabdiil waa in la dooriyo takyiir iyo waxyaalo lagula lagula yimaado ilahay baa yihi inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun alfaadiisii bal xaraf isaga kaba mida oo dee mid kale laguma bedelay oo cidi ku bedeli karta ama soo dhex gelin karta amaba jirto marka xaggaa in ilaahay takyiir iyo tabdiil kaba ilaaliyey oo kaba xafiday taasi iyadna waxyaalaha qur-aanku uu kaga soocan yahay xadiiskii xadiiskii dee tasxiif waa dhacay taxriif waa dhacay walow ilaahay rag xufaada uu soo saaray iyaga oo markaa xadiiskii dee uu noqday kuwa ka saaraya wixii aan xadiiskii kamid ahayn waatan axaadiis badan oo mawduuca axaadiisa la dhexgeliyey alfaado taxriif iyo qalad iyo waxyaala ay dhaceen way jiraan raggii xufaada habaa ilaahay subxaana watacaala kuba ilaaliyey oo waxaa inooga saaray wixii kale ee haddana waxyaalo badan oo dee lasoo dhexgeliyo oo dakhiila ayaaba jira xadiiskii in xufaadu ha kaba ilaaliyeen dee iyagana ninkii raadkooda raacayna waxaa ha iskaba dhowri karo qur-aanku sestaa maaho dee isagu dee xaraf xaraf buu u ilaashan yahay u xafidan yahay wax kale oo lasoo dhexgelin karaa xataa xarafna ha noqoto ama xaraf xaraf lagu bedeli karaa maba jirto rabbi baa ilaaliyey taa jaanibkaas oo bal markaa taasna waa khaasyo kale kadaka saas oo kale waxaa xifdu ilaalintiisa min atabaduli macnaa min bedelan u bedelmo ama min atabdiil wa takyiir lagaba ilaaliyey wamancuhu waxaa kaloo iyadana khasaa'istiisa kaba mida qur-aankii mancuhu mancintiisa la manciyey waa dee mancuhu waa mancu masii weye waa taabashadiisa iyo lamsigiisa mancin la manciyey lilmuxdisi kii muxdiska ahaa waa can ilmuxdisi almuqtasiri isagu maydhay muqtasir wuxuu kaga ixtiraasaya dee ninkani hadduu xadas akbara qabo haddaanu maydhan oo kale haddaanu maydhan oo kale bal markaa taas iyada dee taabashadiisa maha xataa tilaawadiisii baa loo diidaya waa ka marka dambe soo wada iminka waa xaggii nafsiga qur-aanka qaalidiisa iyo lamsigiisa wixii kaba imanayay ayaa wuxuu leeyahay qur-aanka waxaa isna axkaamtiisa ama khasaaista uu leeyahay kamida ruuxii aan muslimba ahaa waxa weeyaan laakiin aan weyse qabin inaanu qaadahayn inaanu qaadahayn oo kitaabkii rasuulka ilaahay yaman uba diray ama kitaabkii camr ibnu xasin baa maxaa kuba sugnaa laa yamasu lqur'aana ilaa daahir qur-aanka ruux daahira mooye ruux kalama taabanayo olow lafdiga daahir dee uu daahir min aljanaaba iyo daahir min ashirki iyo ictiqaadkii xumaa iyo daahir min alxadath asar intaba ixtimaalayo haddana laba saxaabiya asxaabtii rasuulka kaba mida ayaa qowlkoodu wuxuu ahaa ruuxu haddaanu weyse qabin qur-aanka inaanu qaadahayn ibnu taymiyana wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala cid mukhaalifoo dee saxaabadii rasuulka kaba mida oo iyaga qowlkooda kuba khilaaftay ma jirto marka dahaaradani waa dahaaro khaas ah waa dahaarada xadid la-aanta ama dee weyse qabka kaba imanaysa oo bal markaa ruuxii baa muslimka ah haddaanu wax ku xambaariyo daruuri aanay jirin xagga masigiisa iyo taabashadiisa kitaabkii qur-aankaa bal tilaawada waa aqrin karaa korkuu ka aqrin karaa laakiin musxafkii baa wuxuu leeyahay qudsi ama karaamuu leeyahay weyneyn kale ayuu leeya o ah ruuxaan weyse qabini inaanu qaadin taasna wuxuu leeyahy waa khaasiyo dee kutubtii xadiidka weyse la-aan baad iska qaadi kartaa halkaa lama eegayo bal markaa ruuxii muxdiska ahay muqtasirkan janaababa korkiisa ahayn taabasho uu taabto ama uu qaado iyadana mancin lagaba manciyey waa khaasiyada qur-aanka ama khawaasiisay kaga mid tahay wamancuhu lilmuxdit almuqtasiri kolley masalada waa masalo macruufa afarta madhaboodna kolley waa qowlkooda ruuxaas inaanu qaadayn bacdu salaf aqwaashood haba ahaato ama sidihiisa la qaadi karaa iyo waxyaalo sidaasa haba ahaato qiraa'ada iyo isaguna way kala duwan yihiin kolley oo taas way kala duwan yihiin xagga taabashada dee aimada madaahibahna waa taas saxaabada qowlkoodna saa ibnu taymiya inoo soo naqliyo dee qolooyin ha kuba qowlen intii kalena wax khilaafa lagama arago taa kaba keena way jirtaa waana jaraan culimada qaarkood khaasatan kuwan dambe iyo dee raggaa horena baxsigood haba dheeraadee waan arkay barhkood dee baxuuf gaaraba masalada ka hadalkeeda iyo bal wixii soo arooriya taas oo kaleo dee khulaasadno kolley taasun ay noqonaysa iyo mancintaasi inay jirto dee rag mucaasiriin oo imaka dee baxuuf gaara dee ka diyaariyay umuurahan manchu tilaawata liljunubi waxaa kale ay de iyadana waxaa iyadna waxyaalaha qur-aanku dumtiyaas macnaa uu kaga socan yahay xadiiskii uu kaga duwan yahay kaba mida mancuhu mancintiisa la manciyo tilaawatan xag tilaawo macnaa ujeedadu waa mancu tilaawatiiba dhao aqrintiisa in la aqriyo la manciyey liljunubi waa can iljunuba kii isagu janaabaysnaa inuu aqriyo lagaba manciyey oo waxaa kaloo khaasiyada ama khawaas dee khasaaista qur-aanka kaba mid ah ruuxii janaabaysnaa inta ilaa uu ka maydho qur-aankii ma akriyayo oo inuu qur-aan akriyo wuxuu banaan maaha taasna axaadiis bay kuba timi xujo u soo bata dee waana qowlkii ahlucilmiga oo markaa ruuxii janaabaysnaa bal isagu qur-aankii ma akriyayo dee axaadiistii halkan kuba soo aroortayna barhkood sida xadiidkii caliyo waa xadiis isagoo saalix lilxujiya oo markaa ruuxii janaabaysnaa qur-aankii ma akriyayo taasi wamancuhu tilaawatan liljunubi ay wamancuhu mancintiisna khasaa'istiisay kaga mid tahay ama waxay kaga mid tahay mima bihi lqur'aanu dumtiyaasi mancuhu tilaawatan xag tilaawo loo mancay ujeedadu waa mancu tilaawatihi liljunubi fi kuli xarfi minhu cashra awjibi lafdiga cashran xagga hoose way taalaa xagga sare ayay kaba dhacday markaa fi kuli xarfin xaraf kastoo minhu isaa kamida awjib waxaad waajibisaa waa fi kuli xarfin waa tilaawati kuli xarfin way xaraf kastaba aqrintii oo minhu qur-aankii kamida awjib adigu waxaad waajibisaa cashran cashra min alxasanaat toban xasano inuu kaba helayo macnaha intana maxay tahay waa khaasiyadii taa horena qur-aanka ruuxii janaabaysnaa kutubtiisii xadiiska uu iska qaadanayay inuu aqriyana looma diidahayn oo hadduu aqriyo taasna looma diidayo waa markaa qur-aanku wuxuu kaga duwan yahi uu kaga soocan yahay xadiiskii arrintan kalena muxuu leeyahay tilaawada qur-aankee la aqriyayo xaraf kastaba xasana ruuxii looga qoraya dee xasanadiina ugu yaraan toban baa loogu laablaabaya xadiidkii tirmidi baanu imika ishaaraya ee ahaa man qara'a xarfa min kitaab illahi falahu bihi xasana wlxasanatu bicashri amhaal kiisa toban xasanaa laga heli ama xadiidkii hadduu aqriyayo dee camalfal marka ay noqoto uu ku camalfalayo xadiidkii waa ajri buu leeyahay barasho uu baranayo oo naftaada jahli kaga saar dadkana ku anfaco u baranayo tacalumkaas iyo bariduna ajrigii bay leedahay laakiin tilaawo mujarada un uu xadiidkii intuu soo qaaday inama alacmaalu biniyat wa inama likuli manawa uu taa yidhaaho dee hadduu bal xifdi uga jeedo uu xifdiyayo xifdigii cilmigu isaguna waa cilmiga barashadiisii ama waa qeybuhumo ajrigiisi gaarka walow ajri muxadada halkan aanu lahayn dee ajrigii waa leeyahy laakiin tilaawo mujarada oo umuuraha kale aanay la socon ajri gaari ma laha oo ajri ma noqonayso bal markaa qur-aankiina haddaba taa xadiidkii waa kaga duwan yahay oo xaraf kastoo qur-aankii ka mid oo la aqriyo toban xasanu leeyahy xadiidkiina xagga hoose idinku dhigtay laakiin cibaara sharaxa taala qaala yacni ibn mascuud oo markii uu dhigtay man qara'a xarfa min kitaab illahi falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha ayuu yihi qaala ibnu mascuud baa wuxuu yihi laa aqulu aliflamim xarf oo markaa waxay tahay waa inay cibaaradan dambeba ay mudraj xadiidkii ku tahay kolley taasna waxaan arag horta kitaabkuma arag waanan dee xadiidka tirmidiya baa wariyo uu saxiix yeelaa bal qolooyin kalena way la wadaagsadeene laakiin usuushan lixda ah isaga ayaa kaba wariyey xadiidkuna wuu wada socday uun ayimadii soo naqlisayna iyaguna dee sida imaam nawi waa kan riyaadkiisa kusoo naqliyo jaamicu saqiirka mayza asalkiisa kuma sugnee ziyaadada ayuu ku sugan yahay fatxu markaas dee ziyaadadiisa fatxulkabiirka ayuu kuma sugan yahay saxiixu jaamicna waa kuma sugan yahay iyo qolooyin ka hadlay wax idraaj halkan sheegay may jirin ee cibaara jirtay uun tirmidi kolley kitaabkiisa kusoo arortay markuu xadiidka sheegay qolooyinkii wariyey barhkoodna uu sheegay ayaa wuxuu ishaaray in mawquufnimo lagu wariyo dee taasna waa xadiidka o dhan oo khaasatan waa lafti kalo ina hada alqur'aana ma'duubatullahi oo yar dheeraa oo xaakim iyo qolooyin kalena ay wariyeen ayaaba dee taas barhkood ay waqfi ahaan laguba wariyey laakiin intan kala qaadkan kolley waxay la tahay waa wax nadar uu kuba sugan yahay hobsashona leh bal markaa xadiidku dee taas ba xadiidku sheegay markaa tanna waa khaasiyo qur-aankuu leeyahay في كل حرف منه وفي تلاوة كل حرف منه أوجب واحد واجب الساعة عشرا من الحسنات والروحي لقب الصينية بل حق كلنا وحو صورك صفحة لبعض حديث كلا ومن قرأ القرآن على غير وضوء فله بكل حرف حسنة وإن قرأه على وضوء في غير الصلاة فله بكل حرف عشر حسنات وإن قرأه في الصلاة وهو قاعد فله بكل حرف خمسون حسنة dee ruwiyana waa yihi siiqatu tamriid cid ina uu inoogu tiiriye ma jirto kolleyna wakti dheerna walaba xalay aan eegay inihii ay suurtogelaysa aan eegay cid markaan laftigan soo naqlisay horta weli ma helin oo cid lehba ama riwaayadan leho iminka bal xadiis ahaan isagiiba waa kaa dee siiqatu tamriid kuba wariye bal horta ma odhan karna intaan qaadano uun xadiidkan inagoo dadka wacdin ah ma sheegayna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyhna siiqa siiqa go-aan kaga soo naqlinayno qaala rasuulilah taasi waxay la tahay may taas ma odhan karayno bal haddii aan fima baqiya min alwaq ad wixii haddii insha allah rabbi dee dhib yareeyoon helo cid warinaysa ama cid sheegaysa darajadii insha allahu tacala waan sheegi doonaa delino وفي صلاaتنا لh تcayن تkصiصه بsم القرآن byin ونqل بالمعنى وفي صلاaتina bu h daba صلاadeennana dhexdeeda lahu qur'aanka waxa u sugnaaday tacayun caynow uu isagu mutacayin yahay oo qur'aan mooye wax kale aan lagu aqriyen xadiidkan kale laguma aqriyayo xadiid qudsi laguma aqriyayo ee qur'aanka markay salaad noqoto waxaa lagu tukan karaa un waa qur'aankii isagaa mutacayin ah xadiidkii taa waa kaga duwan yahay xadiidkii haddaad ku aqrido oo tilaawan ku tukanayaa salaadi kuma hagaagayso xataa xadiid qudsigii iyadna ilaah loo tierinaya iyadna salaad laguma tukan karo ee isaga ayaa ah qur'aankii wax mutacayina salaada in laguma tukado taasna waa khaasiya uu leeyahay uu kaba leeyahay xadiidkii تkصiصه بsم الqرآن byin وتkصiصه manaa khaasyeelkiisa lagu khaas yeelay bsm الqur'aani waa waزnka daraadid oo san تkفiifka taas ama tasiilka hamsada taas baa keentay bsm الqur'aani qur'aan magacii laguba khaas yeelayna bayin oo ujeedadu magaciisna waa qur'aan xadiidka xadiis baa la yidhaha lafdigan ama magacan qur'aanna isagoo calam u gaara yahay wax kaleoo lagu magacaabaya walo laba yidhaho lafdiga asalkiisa waa min alqira'aba laakiin waxa wey ama min aljamci ha laba yidhaaho magacanna waa magac isaga lagu khaas yeelo u gooniyo uu kaga soocan yahay xadiidkii xadiid qudsigii oon iyaga midna aan laguba magacaabahayn oo markaa halkana salaadiina waa mutacayin marka la eego xagga magacanna waa magac isaga calam u ah wax kale aan lagu idlaaqi karin uu kaga soocan yahay uu kaga duwan yahay oo xadiid qudsigiina qur'aan lama odhanayo oo isaga qur'aan lama odhanayo oo qur'aan laguma magacaabayo wanaqli bilmacnaa kale waqtiga dhacay wallah subxana wa tacala ala aclam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي يرمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والنقل بالمعنى على المنصور ورأي الأربعة والجمهور ومنع بيعه لدى ابن حنبل وكرهه لدى ابن الشافعي جري جمله الآي وتسمى صورا ولا كذا الحديث فيما غبر waxay noo socotay abyaaddii uu sheekhu raximahu llahu tacaala uu kaga hadlay qur-aanka iyo xadiisku bal wax ka dhaxeeyo oo qadarkan mushtaragee inay waxyiin labaduba haba jireene laakiin ay ku kala dunaayeen ee qur-aanka khasaa'istiisii uu kaga socnaa ka mida bal xadiiskii ama xadiid qudsi haba noqdo ama xadiidkii kalena bowgaa haba noqdo kollay dhowr arrinna wuu inoo soo sheegay imikana saddex arrimo ama saddex nuqdo ama saddex qaasiya ayuu saddexan bayd inoogu kala sheegayaa wuxuu ihi markaa raximahu llahu tacaala wanaqli bilmacna ee watakhsiisu waxaa kaloo isagana waxyaalaha uu u goonida ah ee uu kaga soocan yahay xadiidkii ka mid ah takhsiisuhu khaasyeelkiisa lagu khaas yeelay bimanci naqli naqlin iyo naqlin la naqliyo mancinteed bilmacnaa macno lagu soo naqliyo oo qur-aanku wuxuu kaga duwan yahay xadiidkii in isaga lagu soo naqliyo lafdigiisii lasoo naqliyo uun mooye la yidhaah macnaanu kusoo naqlinayaa taas mancinteed oo isaga ma banaanaanayso macno in lagu naqliyo looma jeedo sharaxu ruuxu markuu qowlkii ilaahay sheegay ee bal ujeeddadii ama aayaadkani waxay faa'iideynayeen uu dee luqadiisii uu kuba sheego taa looma jeedo waa iyadoo halkii uu lafdigii qur-aanka ka soo naqlin lahaa idhaa macnihii baan soo naqlinayaa taas taasi iyada xadiidka hadday suurtagal tahay siday culimmada intooda badani qabaan oo ay bannaan tahay macne in lagu wariyo qur-aankii macne in lagu naqliyaa isagii ma bannaano kolleyba cibaarada ruuxa uu kaba cabiro ee cibaaradiisiia ee uu yidhaa aayaddii ama dee kelimaadkii qur-aankii bay macnaheedii leeday haddaanu sharxi iyo markaa maqsuudka caddaynteedii uga jeedin uu leeya waa qur-aankii laakiin aanu lafdigiisii kusoo naqlin taasi wax macnaheediina uu koobi kara ama uu la iman kara maaha wax badnaanna maaha xadiidka se waa ka duwan yahay taa wuxuu uhi wanaqli ay watakhsiisuhu bimanci naqli naqlin la naqliyo bilmacnaa macna lagu soo naqliyo khaasiyeel qur-aankii lagu khaas yeelay ayaa isaguna ka mida waxyaalihii uu xadiidka kaga dunaa qur-aanku cala almansuuri bikhilaafi alxadiidi xadiidku se taa waa kaga duwan yahayo fayajuusu naqluhu bilmacna cala almansuuri cala almansuuri markaa qowlka loo nusreeyey ujeeddadu qowlka la raajax yeelay ee la xoogeeyey ee culimada agtooda khilaafka jira ka xoogga leh taas isaga in waa ku bannaantahay xadiidkii in macno lagu wariyaa haddaan eegno cibaarada daahirkeedu cala almansuuri inuu yaallaba weeye wanaqli bilmacna taasna khilaaf kuma jiro iyada macno laguma soo naqlin karo ee waa wixii qur-aanka imika muqaabilkiisa ahaa ee laga soocayay xadiidkii ahaa ayaa isaga ay calalmansuuri u taalaayo iyada xadiidkii walow bacd alculamaa lee laftigiisun ha la ilaaliyo ay jiraan dee kollayna halkan culimmadu kagama hadlaane markay xadiidka kayfiyada riwaayadiisa ka hadlayaan bay meesha kutubta mustalaxa ay kaga hadlaan mas'aladee imika halkan waa in ziyaado ahoo weli isagoon bilaabinba cilmigii uu kitaabku mawduuciisa ahaa uu inoo soo ziyaadiyey bay tahay taniye markaa dee qolooyin haba jireen khilaaf ka keenaye se intooda badani culimmada waxay bannaynayaan ruuxii maaha ruux kasta looma bannaynayo caalimka ahaa garanayey wixii macno beddelayey iyo wixii taasna aqoonta u lahaayoo luqa ahaan iyo cilmi ahaanba hagaag u dhisnaa inuu macno kusoo wariyo xadiidkii taas way banaynayaan waana qowlka mansuurkee raajaxa waayo qowl baaba jira isagana lafdiga uunha lagu soo naqliyo ee macnayaan lagu soo naqlin markaasaa daraadda calmansuuri shayga kaa madwiga ama muqaabilka qur-aankiya ee imika laga soocayay ayay iyada u taallaaye imika uma taalo wanaqli bilmacnadan oo qur-aanka imika inaan dee macno lagu soo naqlinayno markaa la yidhaaho qowl baa jira marjuux haba ahaadee macnaa lagu soo naqlin karaa taas maaha kale shaarixuna taa waa ishaaraya bal bayd ku leeyahay dee wixii ujeedadiisayd waxaan ahayn hagaag dee ujeedadii baan u yara cadayn oo tan baa calalmansuur loo qaadan karaa waa ka bayd kale xagga hore kaba dhiganayo uu isleeyahy malaa xagga hoose leeyahay kaasaa kaba habboonayd inuu yidhaaho adugu walow isaga dee kolley aniga saytal waanay noo wada taallaa une yar khada uu jiro xagga madbaci oo waxurmatu naqli bimacnaahu bilaa khaafin ba ay tale waa bilaa khulfinun way kala godun laamkii iyo ayunba alif isu rogay oo fa'diya laamkiun baa kala go-ay wa fi lxadiidi khulfun nuqila cibaarada dambe ka hore uu leeyahay bal markaas macnuu wataa cala lmansuuri haddaba waa qowlka mansuurka ee loo nisreeyey isagu macnaha raajixa way banaantay xadiidka in macno lagu soo naqliya cala almansuuri qowlka raajixa iyo wa ra'yi larbacati afartii imaamee mataba lahaa ra'yigood iyo waljumhuuri jumhuur lculamaa markaa ra'yi larbaca ra'yu ljumhuur waa qowlkan mansuurka ahun oo qowlka raajixa ee qolooyinka ahlu cilmiga ama afartaa imaamba ku tegeen iyo asbaacdood jumhuurulculamaana ay ku tegeen cidda iyaga khilaaf ka keenta waa cid koobane xadiidkii in macno lagu wariyaa way bannaan tahay marka tanna waa khaasiyo qur-aanki leeyahay wamancu beycihi lada bni xambali wa kurhuhu lada bni shaaficin jaliil wuxuu ihi waxaa kaloo isagana xadiidku wixii ama qur-aanku kaga dunaa xadiidkii ka mid ah oo dee mima bin qur-aanku uu kaga socnaa xadiidka mancu beycihi wa mancu beycihi in la iibiyo mancinteeda la manciyo lada bni xambali laakiin tani maaha dee qowl culimadu ay u dhan tahay waa axmed ibnu xambal agtiisa oo isaga agtiisa isagoo beeca iyo walba shiraa kala qaada ama dee kolley isaga shiraana wuxuu ka cabira un iibsiga waa ka sahlan yahay oo ka fudud yahay beecu kaba cabira laa aclamu fii beyci ruksa waa cibaaradiisay dee soo naqliyeen dee markaa qolooyinkii qowlkiisa soo naqliya sida ibnu qudaame iyo ibnu mundir iyo keyrkiiba keyrkoodba oo anigu wax iibkiisa la iibiyo rukso oon u hayaa ma jirto waana dee bacda saxaaba ayaa laga soo naqliyey mancin ay mancin jireen ama diidma ay diidi jireenoo sababtuna ay tahay un waxa iibkiisa iyo iyadoo maxal tijaaro lagaba dhigay leeyihin imtixaan qur-aankii iyo fudaydsi baa uguba sugan iyo xurmadiisi weyneyd oo markaa la dhowrin baa kuba sugan bal taasna waa khaasiyo dee markaa wuxuu leeyahay kutubtii kale cilmiga xadiidka ugu horeeyey iyada taasi ishk ama dhib ma laha ee ibnu xambal agtiisa taas baa jirta kolley bacda saxaabana dee qowlkood buu ahaa wakurhu hadaba wakurhu hada lbeyc wakurcu beyci wey beeciisa oo la markaa lamarkaa ama iibkiisa karaahadeeda la karho oo ujeedadu iibkii waa ansaxaya dee taa hadal kama taagna laakiin inaan u habboonaynba beyciisu bal iibsigiisu ha laba yidhaaho sida axmed ibnu xambal waa ka sahlaya kan kale lada bni shaaficin imaamkaa isnaadeed shaafici shaafic baa dee nasabkiisa kuba sugnaayo aanu aabihii awowgiisa dhowba aanu ahaaninbe kaa agtiisa jari ay jariyun isaguna mid daahira weeye oo wuxuu leeyahay axmed ibnu xambal agtiisa musxafkii lama iibinayo oo ama dee iibkiisiibuu manceeya cibaaradiisna waxayd wax ruksoon u haya ama aan ogahay ma jirto xagga iibkiisa waayo saxaabada qaarkood baana qowlkiidu si aan soo sheegnay ahaa ama yar diidi jiray karhi jiray sida ibnu cumar iyo qolooyin kale lagaba soo naqliyey ama shaafici agtiisa isaga dee iibkii waa ansaxaya waana bannaan yahay laakiin agtiisa isagana karaaha weeye oo waxaanay guud ahaan kuba cileeyaan dee karaahadana wuxuusuu dee bayhaqiba sunantiisa kusoo naqliya waa karaaha tansiih bay noqon bal agtiise waa yar waxaa ku sugan bay leeyihin imtihaan baa ugu sugan qur-aankii marka la eego iibkiisaasiyata uba sugan oo bal markaa isaga agtiisa kolleyna weji labaad bay madhabta soo naqliyaan oo ruyaan iyo saaxib almuhadabi oo wejkay sooba naqliyaan oo inaanay wax karaaho taa ku sugani jirin xanaabilada agteeda weji labaad waa jira dee muqniga iyo markaa kuba sugan abilkhadaab nin la yidhaaho oo kolley kitaabkan kale baacadka dikrigiisa aan kusoo aragn iyo qowlkooda haayo iyadna aanay dee mancintaas aanay dee gaadhin xad taxriim iyo ay leeyihin mayo waa bal markaa dee waa ansaxaya ay leeyihiin laakiin shaaficina ibnu mascuud intuu kaba soo naqliyey buu laaziminayey xaname xanafiyada oo dee uu leeyahay qowlkiisay dee si kastaba u qaadan jireen ay leeyihin tanuu kuba tegay haddana waa ta aanay halkan ay ku khilaafeen oonay bal markaas karaahadna markaa kolle uu kaba cabiray isagu taas oo markaa uu masalada kaba hadlayay bal markaa isaga agtiisana karaaho weya laakiin dee malik iyo iyaga bal abi xaniifiya agtooda wax karaaho ku sugan taas ma jirto xagga iibkiisa dee iibsigiisuna qolooyin kale waabay kala farqiyeen bacdigood dee bacda salaf sida xasan iyo aimo kaleo salafkii kamid ahaana iyagana agtooda wax dhiboo kuba sugnayd may jirin oo qolooyinkan kalena bal waa cidda qudwadooda ama salafkooda ayay kaba dambeeyeen ay kuba raaceen qowlkaasi bal tana waa khaasyo kale oo macnaa kutubtii xadiiska iyada in iibkeedu dee wax karaaho ku sugan ma jirto qur-aankii taa waa kaga duwan yahay qolooyinkan iyagu dee ruqseeyele wax dhiba ma lahana dee maaha kalaamka ilaahay waxaa la iibinayaaye dee waa ama qoraalkiisii iyo waxaan dee uu kaba qoran yahay iyo umuuraha caynkana ayaa beecu kuba dhacayaa bay dhahaano saasaanay wax karaahay umuuraha aniguba sugnayn oo dee ama hadduu ruuxu intuu gacantiisa kuba qoray iibinaya si bacda salaf arrintoodu ahayd oo iyagu taas ama bal masalan marka kaleba si kale uu iibinayo waa jirdigan iyo awraaqdan iyo umuurahan iyo waxaan kulabansaday ama maa bayna adafatayn iyo waxyaalahaas weeye ee maaha ayay yidhaahaan wuxuu ku dhacayo de in kalaamkii ilaahay subxaana watacaala shaygan la iibinaya uu yahay oo kaasi dee wax la qiimeyn karaba maaha calaa kulli xaalin culimadu waxay milicsadeen xagga inay leeyihin imtihaan baa taa kuba sugan oo markaas ma habboona in matjar lagaba dhigto wamancu beycihi lada bni xambali wakurhu lada bni shaaficin haddaba karaahada beecaasna lada bni shaaficin ina shaafic agtiisa ma waa shaaficiya jariyun mudaahira weeye jumaluhu haddaba jumlooyinkiisu alaayo aayadaha weeye watusma watusama waxaana lagu magacaabaa suwaran suwar ayaa dee waa aayaadkiisa majmuucada ah iyo dee kolba qadar aayaadkii kamid oo intii kale kaba soocana suurad baaba la yidhaahaa jamceedu suwar yahay taas walaa kada alxadiisu ay wala lxadiisu walayse alxadiisu xadiisku ma ahaanin kada waa waxaa imika aan soo sheegnay ee imika masaa-isha toban kaba gaadhay ama dee waxa weeyaan waxa weeyaan horta xadiisku maa nin kada ay mithla da oo waa qur-aankiya kaas wax la mid ah oo qur-aankii oo kale ma aha fii maa kabara waxaa tegay ee masaa-ilahaa ee uu inooga soo bilaabay icjaaskii darafta sare uu kagaba sugnaa imika halkan intan shadrigan hore inooguba suganaa ay ugu dambeyso ilaa tobaneeye khaasiyo ah oo xadiisku kula mid maaha oo waa kaga duwan yahay oo umuuraha isagu khawaasta ama khaasiyooyinkaas ma laha jumalhulaaya wuxuu leeyahy macnaha qur-aanka inta dee jumlada isaga kaba mid ah waatanoo aayad baa lagu magacaabaya ama dee jumlooyinba weeyo jumlo keliyana way noqotaa in ka badanna way noqotaaye aayad baa la yidhaha oo dee xadiiska fiqrada xadiiska ka mid a ee saas oo kale u soocan ee fiqarta kale kaba soocan aayad laguma magacaabayo qur-aanka ayaa iyadna taasi khaasiyadiisa ay tahay in jumlooyinkiisa ama fiqaraadkiisaas dee waxa weeyaan bilow iyo dhammaad leh ee iyagii bal markaa taas lagu magacaabayo aayad bal markaa aayaadkan dee waxa weeyaan qadarkan aayaadka kaba mida ee kolna dheeraanaya kolna gaabnaanaya ee suwartiisa boqol iyo afartan iyo tobankii ay kulansatayna qadarkaas markaasoo iyaguna aayaad majmuuco aaya ama aayaad majmuucoodana waxaa lagu magacaabayaa suurad dee maalan axaadiis waxoogaayo israacdo suurad lagu magacaabayaana ma jirto tasmiyadan al-aaya ee qadarkan maalan qur-aanka kaba mida jumlooyinkiisa iyo kelimaadkiisa lagu magacaabayo iyo tasmiyadan suuradda ee iyadana dee intan suuradda aan u naqaano qur-aanka lagu magacaabay waa tasmiyo u khaasa qur-aanka xadiiskuna aanu la wadaagsanahayn dee wax kaleo xadiisku ama xadiis qudsi ha noqdo ama xadiiskan kale nabowga ha noqdo wax kale aanay la wadaagsanayno tadna waa markaa khasaaistii ama waxyaalihii u goonida ahaa qur-aankuna uu kaga socnaa xadiiskii ayay tana kaga mid tahay tasmiyooyinkan alaaya iyo asuura ay kaba mid tahay intaas aayana waa jamcu aayatin macnuhuna waxyaalaha uu goonida ee qur'aanka uu goonida waa jumlada isaga kaa mida ama jumlooyinka isaga kaa mida aayad baa lagu magacaabaa xadiiskuna taa waa kaga duwan yahay watusama waxaana lagu magacaabayaa aayadihii dee majmuuciya khaasatan waa qadar aayadoo iyaguna bilow iyo dhammaad leh oo kanla dee suuradaha qaarna yar suuradaha qaarna badanna waxaa lagu magacaabayaa suwaran waa jamcu suuratin oo suurooyin baa lagu magacaabaya ama suurad baa lagu magacaabaya taasna waa wax isaga khaasiyadiisa marka wuxuu uhi sheekhu walaa kada alxadiisu fima qabara ay wala lxadiisu ama walayse alxadiisu xadiisku ma ahaanin kada mila da waa qur-aanka imaka aan khawaasa sifaadkiisi iyo waxyaalihii uu isagu kuwa xadiidka kaga socnaa aan soo tirinoo toban bay gaadheeye umuurahaasi ma ahanin fiima kabara wixii tegey waxaa tegey wuxuu ujeedaa waa masaa-ishan jumalhu laayo ay noogu dambayso ilaa tobanna way noqonaysaa markaa ah waxyaalaha uu qur-aanku kaga soocan yahay xadiidkii intaa midna kulaba mid maaha oo umuurahaasoo dhamme waa qur-aanka u khaasa xadiidku aanu lalahayn aqsam alxadiid halkaa waxaan kaga baxaynaa umuurihii uu sheekhu inoo soo dhigtay ee zaa-ida bal isaga kitaabkiisanba fawaa'id ziyaado oo kuba sugan ahayd oo uu isku muqaaranaynayay qur-aankii iyo xadiidkii inoona sheegayay bal umuuraha ay ku kala duwan yihiin ee xadiidku ama qur-aanku uu kaga duwan yahay xadiidkii imikuu inoo bilaabaya kitaabkii khaasatan iyo mowduucii cilmigiisa aqsaam alxadiid xadiidka qeybihiisii macnaha waa xadiidku intuu kala baxayo dee kolley qaybo guudna waa leeyahay anwaac qaybaha kasii rabtibantoo sii hoos gashana waa leeyahay taa kalaamkeedna waa ti aan kitaabka kale kuba soo aragnay marka wuxuu yidhi dee kolleyna aqsaamtiisa guud waa inuu saxiix iyo xasan iyo daciif u qeybsamayo hadalkii ibnu kasiire uu lahaa haddii nafsul amarkiiyo waaqaca la eegayo saxiix iyo daciif uu noqon lahaana iyo wixii lagaga jawaabayna waan soo aragnay halkanna way ku sugan tahay iyadoo laakiin uu cibaaro ahaan kasoo naqliyay ibnu kasiir inuu yidhi falaysa ilaa saxiixun aw kadib waana sia walow ay noo taallay halkaa laysa ilaa saxiixun aw daciif dee kolley waana ta markaa nafsul amar laga hadlayo ta iman lahayd waa tanuun inuu ama saxiix noqdo ama waxaan jirin bad noqdo waayo daciifna markaa meesha ma soo galeen nafsul amarka iyo waaqaca calaa kulli xaalin bal waxaad moodaaba san imika ibnu kasiir kasoo naqliyay inay sida marka nafsul amar laga hadlayo kaga mudan in la yidhaaho falaysa ilaa saxiixun aw daciif tan ay tahaye taa iyo jawaabteeda waan soo aragnay kolley isna uu ka jawaabayaa bal haddaba saddexaa weeye marka wuxuu yidhi minhu xadiidkii waxaa ka mid ah oo dee xadiidkii saxiixun ku saxiixa kaasi ka mid weeye labadii kale iyadana dee xasan iyo daciifna waa keeni doonaayo saxiixii buu markuu sheegay uun qeybtaaseenu saddexdoodii iswada raacin xagga marka la eega horta taqsiimka guud sheegitaankeed ayuu bilaabay saxiixu wuxuu yahay oo wuxuu yihi wahuwa saxiixu maa xadiis weeye yatama matn yatasilu uu xidhiidhayo sanaduhu sanadkiisa uu xidhiidhayo duuna shuduudin shaadnimo la-aanteed ama duunkeed shuduudkaasoo yaxsulu xasilo isaga ama matnigiisa ku yimaada amase sanadkiisa ku yimaada walxaal laysa fiihi aanu kuna sugnaanin cilatun cilo ciladaasoo tucadilu cadilaysa xadiidkiiba oo sixadiisii intay waxyeesho camalkii lagu camal fali lahaa meesha ka saaraysa wa kullu raawin raawi kastaana oo isaga ruwaadiisa ka midi daabidun ku isagu wax dabdinaya ama kitaab ha ku dabdiyo intuu axaadiistii uu sheekhadiisii ka maqlay qortay saxay muqaabaleeyey agtiisa ha ku ilaaliyo ilaa uu dadkii kala gaadhsiinayo ama dabdi laabeed ha lahaado oo mar alla xadiidkii intuu xifdiyey markasta uu doonoba ay u suurtogelayso inuu xadiidka sidiisii uba sheego bal haddaba raawi kasta oo ruwaadiisa ka midina daabidun ku daabido uu yahay oo mucadalun laga cadaalo yeelay oo loo xukmiyey cadaalo macnaa cadli ah cadliga halkanna waa cadligii riwaayade taa wey labadan beyd sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoogu sheegayaa bal xadiidka saxiixa waana saxiixii lidaatih ee bal markaas dee iyagu taa ume aha saxiix likayrihi shuruuddii uu lahaa buu inoo sheegaya kole shuruuddiina waa dhameeyey markaa shuruudii maxay tahay horta shardiga koobaad wuxuu yihi maa yatasilu isnaadu isnaadkiisu ku xidhiidho weeye isnaadkuna waa ruwaadan xadiidka warinaysa ee sheekhan bal sooba saaray sida bukhaari oo kale sheekhiisa laga bilaabo ilaa saxaabigii laga gaadhayo intaas baa isnaad laydhaa kuwaas baa rijaal laydhaa kaasaa dariiq laydhaa kaas baa silsiladii lagu magacaabaa xadiidka un silsiladiina laba yidhaah haddaba inuu xidhiidho xidhiidhkuna wuxuu macnihiisu yahay dadkaasi mid kastaba inuu ka kale uu ka maqlay oo cid ka dhacday oo xadiidkan dadkii warinayay aanay sanadkaa jirin bal markaa deeto itisaalu sanad waxaanu deeto inoo raaciyey iyo haddana waa inaan shuduudna gelin shuduudna waa inuu inoo dambeeyaay waa raawigoo ku khilaafay cid ka mudane matnigana waa galaa sanadkana waa galaa ee bal haddaba xadiidku sanadkiisu inuu xidhiidho shuduudna uu ka nabad galo waxa uu markaasna inoo sheegay iyo dee walaysa fiihi cilatun tucadilu inuu cilo isaga muasira tucadilu wuxuu ujeedaa ciladu haddaanay raadla qaadixo ahayn oo ta'siir sixada aanay ku keenahayn say ikhtilaaf laba shaksi la isku khilaafay oo labaduba wada siqa oo kale sida xadiidkii albayacani bilkhiyaar ma noqonayso cilo xadiidka sixadiisa hor joogsata oo iyadoo taasi ay kuba sugantahay xadiidkii la iska tasxiixinaya ee cilo bal xadiidka waxyeelaysa sixadiisa waxyeelaysa camalkiisii meesha ka saaraysana uu ka badbaado waa saddex shardi ruwaadan haddaba sanadkan oo imaka inamaa yatasilu isnaadahu wuhi raggaa xadiidkaas warinayay ama ruwaadaas ee sanad wada xidhiidhay ee wada joogana cidi ka dhicina mid kastaba gaar ahaantiisa dabdi dhamna waa inuu usugnaado waayo musaman dabdi halkan lama egayo waa saxiix lidaati dabdi kaamilana waa inuu leeyahay cadaalana ay usugnaato ruux cad leeyahay cadliguna waa cadlu riwaaya ee cadlu shahaado maaha waa muslim baalig oo caaqila asali min alfisqi wa min khawaarim almurua intaas weeye ee wax dukuuro iyo xoriye iyo imika halkan imadkhal kuma laha balka xadiidka shuruuddaa shantaa laga helaa waa xadiidka saxiixa sixadiisa culimmadu ay iskuba raacsan tahay haddii shuruuddaasi loo xadiidkii wada buuxsadana waxaa loo xukumayaa inuu saxiix yahay waana hadalka cibaaraadka ibnu kathiir wati aan soo marray de ibnu salaax kaba soo naqlinayay haddii culimmadu ay jiraan axaadiisa qaarkood inay isku khilaafeen oo xadiid nin saxiix yeelay mid kale uu daciifinayana taasi kama dhigna shuruudan inay isku khilaafsan yihiin waxa weeye laakiin shuruudan wujuudkeedii ma sugnaato shuruudan ma la hayaa mise lama hayo ayaa maxal ijtihaad noqon raawigii markaan eegno cadaalo iyadoo dee haddii kalaanba ku yimaado qadarkani ma muasir ba oo cadaaladiibuu ka riixaya mise muasir ma aho cadaaladiisii way u sugan tahay taas baa dee masale ijtihaadiya noqonoo aragtidii aimadii waaweyneyd ay ku kala baydhaysaayo markaasay xadiidka shanigiisii isku khilaafayaan dabdiga raawigan iyo dabdi taama miya mise dabdigiisa waxba kaba dhiman oo hadhow aan xadiidkiisii bal in xasan lidaati iyo waxyaala uu noqdo mooye sixaan loo xukumayn tan baa maxal ijtihaadaba noqon ciladani ma cillo muasira mise ma aha iyadna maxal ijtihaad bay noqon markaa bal umuurahan helitaankood iyo helitaan la-aan baa maxal ijtihaad ah oo la iskuba khilaafi karaa halkaasaa iskhilaaf kaba imanayaa maha shuruudda haddii laga helo oo si fiican loogaba helo xadiidka sixadiisi inay iskuba khilaafayaan taasna waa hadalkii aan soo yar aragnay hore balaqbadan ku celinay minhu xadiidkii waxaa ka mid ah saxiixun ku saxiixa haddaba de maxaana ka mida wa minhu xasanun wa minhu daciifun oo iyagoo isdaba socda inoo imanaya wahuwa saxiixuna maa xadiid weeye ama matn yatasilu uu xidhiidhayo isnaadu sanaduhu sanadkiisii sanadiyo isnaadna walow dee barhkood ay wax la yar kala farqiyo haddana isticmaal markay noqoto kolkool mid kastaba ka kale meeshiisay kuba idlaaqaan marka imika halkan haddii la yidhaha maa yatasilu isnaaduhu iyo maa yatasilu sanaduhu farqiyo barhkood haba muujiyeene isticmaalkayna iyo idlaaqaadka inagoo eegayna isku xunbaan u isticmaalaynaaye waxa sanadkiisa uu xidhiidho duuna shuduudin shuduud duunkii macnaha iyadoon shaadnima gelin shuduudkaasoo yaxsilo iska takmilown walaysa walxaal laysa fiihi aanu ku sugnaana fiihina ma sanadkiisa iyo matnigiisaba fiihi fii matni